habeen wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyaha dalsan ee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeen caawa kuwooda ugu waaweyn madaxweynaha soomaaliya oo maanta warqadaha aqoonsiga ka guddoomay danjiilayaasha cusub ee dalalka jabuuti kanada iyo kuuba dowladda federaalka soomaaliya oo ku dhawaaqday inay bilaabayso wejiga labaada howlgallada ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab sar ukac ku yimaaday qiimaha qaraha lagu iibiyo suuqyada magaalada caasimadda ee muqdisho maxaabiista xabsiga dhexe ee magaalada kismaayo oo maanta deeq raashiina la gaarsiiyey nin naafo ah ugu tartamaya kursi ka tirsan kuraasta golaha deegaanka ee magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal qaramada midoobe oo sheegtay in soomaaliya sannadkii ay in ka badan kun iyo laba boqol oo qof ay ku dhinteen miinooyinka iyo walxaha qarxa ee macmalka ah dibaddana waxaa ugu doroon finlan oo si rasmi ah ugu biirtay waddamada isbaheysiga gaashaanbuurta naato
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeenimo wanaagsan dhegaystayaal caawa waa talaado arbaca ayaa soo gelaysa taariikhdana waxay ku beegan tahay afarta bisha abriil sanadka anigoo cabduqaadir cismaan indhooy ayaa caawa idiin waramaya dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo dhan haddii aan ku bilaabo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta warqadaha aqoonsiga ka guddoomay danjiriyaasha cusub ee dalalka jabuuti kanada iyo kuuba sida faahfaahinta amuurtan uu ku eegayo waryahayaga cabdinaasir al cadaala
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waraaqaha aqoonsiga danjiranimo ka guddoomay safiirada cusub ee dalalka jabuuti kanada kuuba kuwaasi oo soomaaliya loo soo magacaabay munaasabadda ku qabsoontay madaxtooyada qaranka ayuu madaxweynuhu kaga guddoomay waraaqaha aqoonsiga danjirayaasha kale ah maxamed ibraahim yuusuf safiirka cusub ee dalka jabuuti christopher tanley danjiraha cusub ee canada iyo sidoo kale juan manuel rodriguez danjiraha dalka kuuba soomaaliya ee usoo darsatay danjirayaashan ayaa madaxweynaha la wadaagay fariimo ay kaga sideen madaxda iyo sidoo kale hogaanka dalalkooda isagoo oo soo bandhigay dadaalka ay ku bixi doonaan waa iyaga oo soo bandhigay dadaalka ay ku bixin doonaan adkeynta xiriirka taariikhiga ah ee dalalkooda ay la wadaagaan dowladda soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo danjirayaasha ayaa si gaar ah waxaa iga wada hadleen xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed iyo iskaashiga ay dowladda federaalk soomaaliya ay la leeyihiin dalalkoodu waxa uuna xusay in soo celinta xiriirka dalka kuuba ay ka turjumayso ka dhabeynta qorshaha waa qorshaha madaxweynaha ee ah soomaalihii heshiis ah dunidana heshiis la-ah
aad buu mahadsan yahay waryahayaga cabdinaasir al cadaala geesta kaleetana dhegaystayaal haddii aanu fiirino dowladda federaalka soomaaliya ayaa ku dhawaaqday wejiga labaad ee dagaalka ka dhana al-shabaab inuu dhowaan uu bilaaban doono kadib shirka madasha iskaashiga soomaaliya iyo wadamada diriska oo maanta ka furmay magaalada muqdisho shirkan madasha soomaaliya ee dalalka safka hore ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho ee caasimada dalalka kaasi oo halkudhigiisu yahay isuduwidda howlgallada lagu ciribtirayo waxaa loogu yeeray khawaariijta kulankan ayaa waxaa looga hadlay inta uu socday isudabaridda howlgalka markaasi looga ciribtiraya dagaalamayaasha al-shabaab inta ugu badan dalka ujeedka kulankan ayaa qorshaha waxa uu ahaa sidii qorsho mideysan loogu bilaabi lahaa wejiga labaad ee howlgallada dib u xoreynta dalalka kaasi oo ay ka qeybgeli doonaan ciidamada dalalka diriska ah ee ethoobiya kenya iyo jabuuti waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda waa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabduqaadir maxamed nuur jaamac oo maanta shirkan ka furay magaalada muqdisho waxa uu sheegay in shirkan uu ahmiyada gaara u leeyahay ambaqaadidda wejiga labaad ee dagaalka ka dhana al-shabaab wadaagno inuu bilaabanayo howlgalka xoreynta dalka wejigiisa labaad oo ay hogaaminayso dowladda federaalka soomaaliyeed waxaana garab nagu siin doona wadamada deriska maadaama howlgallada socda ay bilowdeen ay ku bilowdeen kacdoonka shacabka dowladda federaalkana ay la garab istaagtay wixii awooddeeda ahaa iyadoo hoggaanka howlgallada si buuxda ula wareegeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxaa inoo bilaabanaya howlgalka xoreynta dalka wejigiisa labaad waxaana si hagar la-aanah garab uga helnay dowladaha deriska ah iyadoo aan wax shuruuda lagu xirin taageerida howlgalka si aad ugu
waxuu ahaa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya cabduqaadir nuur jaamac sidaad maqlayseenna waxa uu ka hadlayay wejiga labaad ee dagaalka ka dhana al-shabaab kaasi oo la filayo in dhowaan uu bilowdo geesta kaleetana sare ukac ayaa ku yimaaday qiimaha qaraha lagu iibiyo suuqyada magaalada caasimadda ee muqdisho sida fafaahinta amuurtan uu ku eegayo cabdifataax muumin ilkacsi asaajkiisu aad u qaali u yahay macnaha bidca kale kale mala bidcada macnaha waa isku daran mugtaha mar waxaa cambaa la gadaa mise macnaha bedelkii cambe laga jir asaa bedele ba cambihi waa lowaa mugtaha
xabxabka ama qaraha waa mid ka mid ah midhaha ka soo baxa dalkeena halkan waa suuqa siinaay oo ka tirsan degmada wartana wadda gobolka banaadir waana halka uu ku soo dego qaraha inta badan xilliyada kuleelaha iyo bisha ramadaan marka lagu guda jiro ayaa si weyn loo isticmaalaa qaraha taasoo ka dhigan in xilliyada kuleelaha uu si zaa'id ah u soo baxo ganacsatada halkan uu ugu soo dego ee, qaraha ayaa iyagu waxa ay sheegeen in qiimo korar uu markaa uu ka jiro qaraha marka loo eego waxaana ay tilmaameen in taasi ay sababtay in booskii ebel uu ku jiri jiray ee, cambaha beddelkeedu asigu uu buuxiyey maalin alla keenana uu yimaado qaraha waxaana ay sheegeen ganacsatadu in ee, goobtii qaraha ay halkan taalo markaa la iibinayo qiimo ahaan ee, lacag dhan laba milyan iyo shan boqol ilaa ee, milyan iyo shan boqol markii magaalada loo sii qaado ayay sheegeen in qiimo dhan hal doolar iyo bar ilaa laba doolar markaa halkaas lagu iibinayo qaarkood ayaa la hadla dalson t v waa kuwan iyagoo ka warbixinaya qiimaha halkan la iibiyo iyo marka magaalada la geeyo qiimaha la kala siisto
waxoogaa ziyaado waa waana badan yahay asaajkiisu aad u qaali u yahay macnaha bidca kale kale mala bidcada macnaha waa isku daran mugtaha mar waxaa cambaa la gadaa mise macnaha bedelkii cambe laga jir asaa bedele ba cambihi waa lowaa mugtaha marka asaajkiisa qaali waaye saa hadda u badan yahay ujeeda fiiri inta badan ma taagno koobta ugu yar oo hal qoto laga jira maanta waxaa waa hal irbay waa iyo laba doori gaaree kan hadarkiisa waxuu gadan yahay hal ibaru gadan yahay kaas hal idbiyuu gadan yahay imal waxaad mogta adiga mil sax boqol mil afar uu joogu jiray macnaha hal doori hal elus ahaa jira hal- hal ibar dibiyuu joogaa waxaa kale macnaha asxaartoo badan dadkoo badan dadkii oo naaskoo dhan soo wada gala oo raba inay waxan badacada gataan ana hadda waa gadaa mogtaha haa macnaha laan waxmaad fiiri badacadahan sidaasaan ku gada jiray iyo sida maanta waa kala duwan tahay waxaa u dhahay fiiri ilaa mil ilaa mil geeska muqdisho ilaa mil geeska muqdisho waa la geeya mogtaha dadki waxay rabaan way camaanso lama rabo wixii la cuno oo soo haro ummadda ah waxay mutaa qare mogtaha badeecada kale oo macnaha la gedi jira oo imaan jirta oo macnaha oo- oo la mid ahaa jirta oo camba aheed waa la waaye waxaa keena marka dambiis inuu qaali noqdo waxa u sababa macnaha badeecadii jibileedu cambihii waa la waaye mogtahay cambo ma jira camba xabad waxa laga- hal dolar la gadaa iyo hal bar la gadaa in waxa laga jiray shan kun afar kun laga jiray marka waxaa koos jira macnaha in waxaan inay qaali noqdaan taas dabiici u noqotay ramadaankan nin ramadaankan ramadaanki hore harqiis u ahay ramadaanka xoogaa ziyaado waay waa ka qalisan yahay kana qaali ziyaado eh tacta waana badan kii hore waa badnaa laakiin waa macnaha waa ka raqiisnay kana laakiin ziyaado oo macnaha u badan laakiin waa ka qaalisan yahay hadda fiiri meeqaba hore taagan maanta waa taagiina qaar waa soo socdaan laanu waxaa keena mataqaanaa dadkii macnaha waa ganacsigiisa ku batay afar milyan shan milyan goobta lagada xagga hadii la geyn hal ee hal bar ka badan lagu warsan- lagu warsamaayo qiimaha waa sareeya waa sareeya waa sareeya marka wax laga keeni kara maahan waa lagu diinaaba ramadaankan ramadaankan ramadaankan oo- oo- oo waa sareeya qiimaha oo sareeya haa sida la hore loo cuni jiray hadda loo badan yahay hadda loo badan yahay asagana waa badan yahay haa waana qaali u yahay waa imbilada yilis imbilada imbila kuleelka yilaa kuleelka kuleelka jiraa yilaa macnaha iyo soon iratahay iyo kuleelka yilaa
qiimaha inta lagu iibiyo wallaahi mal iyo shan boqol hadda goobtan oo kale mal iyo lix boqol oo konton ay gadan tahay qofka wuu sii gadanaa wuuna sii iibinaa qiimahaan magaalada markuu geeyo mal iyo lix boqol iyo konton ay gadan tahay hadda ay hal doorar bar iyo hal doorar tobaad shan city oo gada karaa asiga marka qiimaha labada milyan waa laba doorar ay gadan tahay xabaddii laba doorar ay gadan tahay laba labada dooraroo gadana asine dad badanaa ku nool meeshaan oo baabuurreeye oo sii qaadayo baabuurta waaweyn waa koray ka keentaa xamaali oo sii raraa goobta adiga labaatan shan kun oo ku raraa konton xabo waayo goobta labaatan shan kun oo ku raraa marka cabdifitaax muumin raadiyahi tv-ga dalsan muqdisho san yahay waryahayaga cabdifitaax muumin geesta kaleetana haddii aanu fiirino dhegeystayaal maxaabiis xabsiga dhexe ee magaalada kismaayo maanta deeq raashina lagu gaarsiiyey sida uu ku soo waramayo waryahayaga nuur muxudiin cali oo kismaayo kasoo waramay deeqay maxaabiista ku jirto xabsiga dhexe ee degmada kismaayo deeqdani ayaa waxaa maanta xabsiga dhexe ee degmada kismaayo soo gaarsiiyey ganacsatada soomaaliyeed ee reer jubbaland gaar ahaan mas-uuliyiinta rugta ganacsiga jubbaland waxa ayna ka soo jawaabeen codsi uu maalinimadii shalay u jeediyey xeer ilaaliyaha guud ee jubbaland kaasi oo ku aadanaa in rugta ganacsiga jubbaland ay kaalin ka qaadato afurinta maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe ee degmada kismaayo ugu horeyn mukhtaar sheekh axmed guddoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga jubbaland ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey deeqdani maanta lasoo gaarsiiyey maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe ee degmada kismaayo waxay ganacsatada kismaayo waxay isku xilqaantay dadka maxaabiistoo meesha ku xidhan ee dambiyada galay in la taakuleeyo bisha soon maadaama ay tahay soonkan waa soonkii labaadan wax keenayno waxaan rabnaa dadkaan xidhan mar walba in loo meer qabo wax la siiyo la ogaado maadaama ay yihiin dad xidhan ee laga qaado xorriyadda maadaama dembiye kala duwan ee galeen xeerlaaliha oo noogu yimid xafiiska rugta ganacsiga ayuu ganacsada wuxuu ka codsaday in maxaabiista meesha ku xidhan soonka lagala qayb qaato saa daraaddeed waxaa ajiibtay ganacsada jubbaland waxayna ganacsada rabtaa insha allaah markaan iyo mar kale iyo mar saddexaadba dadka maxaabiista dadka nugul oo noocaas ah ee dadka dembiyada jubbaland ka galay ee meel lagu haayo waa soo dhoweynaa runtii haddaana dembiilaha la qabanin wax la noqonaya ma laha ganacsi ma soconaya shaqa ma soconayso nabadgelyada magaalada ma soconayso saa daraaddeed waxaan u keennay raashinka kala duwan noocyihiisa kala duwan leh firaashada aa arkaysino meesha yaalla waxaan leenahay saasoo kale in loo taakoero dadkaani nugul annaga unbaa isku tashan karno maxamed caaqib taliyaha xabsiga dhexe ee degmada kismaayo iyo xeer ilaaliyaha guud ee jubbaland ayaa waxa ay ka mahadceliyeen sida xilkasnimada leh ee ay rugta ganacsiga u soo gaarsiisay deeqdani raashinka ah xabsiga dhexe ee degmada kismaayo agaabta hadda arkaysaan waan u mahadcelinaynaa ilaahay meesha ka keeneen wax buuxa ka keeno ha u buuxiyo rugta ganacsigoo dadaalhaysa oo dadkooda insha allah xidhan iyo maxaabiista hawshooda la socota waxaan ku soo dhowaynaynaa oo naga mahadcelinaynaa dadaalkay wadan inoo insha allah si liwa jabbaaraan waa dadkoodii waxaan ugu mahadcelinayaa ganacsatada reer jubbaland gaar ahaan rugta ganacsiga soomaaliya ee jubbaland shalay ayaan xafiiskoodii ku booqday ugu tegey inay taakuleeyaan ama allah waxay ay tara karaan ay taageer ay taraan maxaabiista ku xidhan xabsiga dhexe kismaayo isla maantuba way ajiibeen waxay keeneen firaashida aad ujeeddaan ood arkaysaan iyo quuto daruurigii halkan oo dhammaystiran oo ah caanihii le burkii le bariiskii le oo dhammaan timirtii afurka ayay keeneen waan ugu mahad celinaynaa ka xafiis xeerlaalin ahaan sanadkii koowaadna ma ah insha allah waxaan rajaynayaa sanadaha soo socon inay intaas intaan iyo in ka badan sameeyaan ayagana waxaa ilaahay u baryaa u baryayaa inuu hantidoodii ilaahay u barakeeyo nuur muxudiin cali raadiyaha iyo telefishinka dalsan xabsiga dhexe ee degmada kismaayo
warkii habeenaad kala socoteen raadiyaha dalsan ee muqdisho waa naga intaa ciddu warka iyagu seego waxay dib kaga barbaaran karaan baraha internetka ku leenahay nabadgelyo
wararkaad la haysaa hoobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel